waxaa magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle laga dahfuray kulanka wadatashiga bulshada rayidka iyo wax kabeddelka dastuurka cutubka shanaad ee farqada sagaalaad kulanka ayaa waxaa dahfuray kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka maamulka hirshabeelle waxaana kasoo qeybgalay nabadoono dhalinyaro habeen iyo qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka ugu horeyn kasoo qeybgalayaasha bulshada rayidkaha ayaa aragtidooda ku biiriyey kulanka kuwaas oo ka turjumaya dibudhiska dowladnimada magacayga waa axmed culow beerey waxaan ahay nabadoonada degmadan jowhar nabadoon ka mid ah horta waxaan aada u magac celiyaynaa in aaninaan nala dhibin oo laga soo shaqeeyo qodobadan meesha ku qoran oo cid walba la yidhi wixii aad u aragto koobaabengeli aniga markaan tayda ka warramo qodobka labaatanaad kaliya ayaa isaga kaga qasmay inta kale kulli waa ka shaqeeyey qodobkaas labaatanaad wuxuu qoraa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ay soo doortaan shacabka ma wuxuu noqonayaa ha la yidhi madaxa dowladda iyo xukuumadda madaxa dowladda wasaaraduhu noqonayaan madax xukuumadda wixii marka waxay noqdeen wax isku qasanay noqdeen meelan meelan u wadaan waaye qaybtaas marka qodobkaas labaatanaad inay faahfaahiyaan rabaa
bismi illaahi raxmaani raxiim anigoo ah abduqaadir macow xaaji xuseen ahna afyaanka ururka naafada dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan rabaa inuu su-aal weydiiyo waxaan aragnay isla doorasho dhaaxa waa soo aragnay madaxweyneyaal waxuu waddanka soo maray ilaa iyo shan madaxweyne mana u aragno markaa waxqabadkooda iyo waxooda haddana waxaan joognaa meel munaasab ah waxaan rabaa su-aasheeda ay tahay maxaan ula'nahay madaxweyne dumar ah dhanka kale xubno ka tirsan guddiga dib u eegista dastuurka ayaa ka barbixiyey ujeedka laga leeyahay in dib u eegis lagu sameeyo dastuurka iyo guddiyada ama hay-adaha u xil saaran qabyatirka dastuurka wasiirka wasaaradda dastuurka ee dowladda hirshabeelle iyo dhammaan bulshada rayadka ah culummada dhaqanka iyo gabdhaha sharafta leh ee kasoo qeyb galay kulankan qiimaha badan runtii beryahanba waxaan wadnay hay-adahan u xil saaran inay dhammaystiraan dastuurkan aada ogtihiin muddada dheer qabyada ahaa la tashiyo ayaan ka bilownay cutubyadan hadda gacanta aan ku hayno shanaad lixaad toddobaad iyo siddeedaad iyo sagaalaad muqdishaa laga bilaabay runtii dad badan oo kala duwan baa aaraadooda iyo afkaartooda lasoo ururiyey kadib waxaa laga maarmaan noqotay in bulshada dowlad goboleedyada loo gudbo galmudug baa ugu horeysay oo dhowr magaalo aan ka tagnay waxaa kaloo iyadana jirtay baydhabo oo iyadana dhowrkii beri hore soo dhaafay ay ka socotay hirshabeelle oo aan ka bilownay shalay oo aan degmada balcad joognay iyo maanta oo aan magaalo madaxdii dowladda magaalada jowhar runtii waxaa muhiim ah dastuurka waa xeerkii lagu dhaqaayay dadkan annaga dad muslim baan nahay oo islaamka diinta islaamka haysta laakiin xeerkeenna oo dowladnimadu waa dastuurkaas dastuurkeenna waa islaamka diintuna wuuna caddaynayaa marka waxaan rabnaa khaladaadka ku jiro iyo in talo aad ka bixisaan warbixin yar baa laydinka siinaa cutub walbaba iyo wuxuu ka hadli doono ugu dambeynna kusimaha madaxweynaha maamulka hirshabeelle ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka hirshabeelle siraaji sheekh isxaaq ayaa soo dhaweeyey kulankan dastuurka soomaaliya dib u hagaajintiisa iyo qodobada lasoo bandhigay dhaqanka dhallinyarada haweenka dhammaan mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii aadaan ugu faraxsanahay kasoo qaybgalka kulankan muhiimadda gaarka ah leh maxaa yeelay ummad walba oo meel joogto oo meel ku nool haddaysan jirin waxay heshiis ku tahay oo kala qabanayo dad xeerbeegti ah meesha fadhiya oo dhaqanka yaqaanee xitaa wax kale iska dhaafe markii gudaha beelaha la guda galo xeerbeegtidu wax kala qabtay leeyihiin ay heshiis ku yihiin marka dastuurka laidin sheegayo waa kiioo kor loo soo qaaday wixii xeerbeegtada ahaa ee aada ku heshiin jirteen oo idin kala qaban jiray oo in kor loo soo qaaday ummaddo idil heshiis ku noqotay dowladnimadeedana hagaayo waay dastuurka waa intaas waa sida hadduu wasiirku uu sheegayo waa bulsho waxay heshiis ku tahay marka runtii aada iyo aadaan ugu faraxsan nahay in la soo daadejiyey dastuurkii kumeel gaarka ahaa bulshadii lagala tashanayo qodobadiisii muhiimka ahayd ee berri ayaga lagu dhaqi lahaa in maanta lagala tashto la yidhaahdo qodobkan ra'yigaada ku biiri haddaad gabar tahay haddaad nabadoon tahay haddaad muxuu ahaaye qof walba bulshada ka mid ahaa waa arrin aada u fiican siday u socotana waxay gaari doontaa insha allahu muxuu ahay afti dadweyne oo caadi aho dadkoo idile u codayaana mustaqbalka gaari doonaa waa muhiim bulsho walba oo meel ku nool waxay heshiis ku tahay oo dastuur ah inuu jiro dadka waxaa moodaa in la tashwiishinayo laleeyahay ma diinta islaamka ay ka fogaadeen waxaan waxay tahay dastuurka nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam magaalada madiine markuu galay oo gaaladii ay ka buriyeen muxuu ahaaye oo hijrada loo idmaya ka buriyeen magaalada maka ehelkiisii shaqadii ugu horreysay oo uu qabtay waxay ahayd ummaddii meesha joogtay oo u tagay oo qaybo kala duwan ahaa diimo kala duwana lahaa inuu u sameeyo wax la yidhaahdo dastuuru lmadiina ama cahdu lmadiina alxadaara alislaamiya ama muslimiinta waxyaalaha ay ku faanaan oo ugu weyn waxaa ka mid ah dastuurkii ugu horreeyo la taagay inuu ahaa dastuuru lmadiina guddiga dib u eegista dastuurka ayaa kulamo isdabajoog ah ka wada degmooyinka maamul goboleedyada dalka